galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin sabtiya bisha oktoobar waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeeda galabnimona waxaa idiin daandihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aan idinku hayno ama aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah duqayn ka dhacday xalay magaalada qoryooley oo ay dad rayd ahi ku dhinteen
waxaa iga dhimatay gabadha weyn oo uur afar bilood leh cunug lix biloodna ii dhaaftay cunugina tabcaan waayo hadda isbitaal xamar loo wadaa hooyadiis waa ku nafwaaysa gabar kale agoon oo sagaal jir oo cunug yar caadinayso la jirtana gurigiia ku nafwaaysa waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida doorashadii ugu horraysay ee aqalka sare ayaa maanta ka bilaabantay soomaaliya aqalka baarlamaanka ee maamul goboleedka galmudug ayaa u codaynaya xilligan siddeedda xubnood ee maamulkaasi u mateli doona aqalka sare ilaa haatan waxaa kuraastooda ku guulaystay shan xubnood oo kale ah abshir maxamed axmed oo ah mulkiilaha idaacadda goobjoog oo helay kursigii ugu horreeyey ee aqalka sare kursiga labaadna waxaa helay jenaraal cabdi xasan cawaale qaybdiid madaxweynihii hore ee maamulka galmudug sidoo kale kursiga saddexaad waxaa helay cabdi axmed dhuxulo oo ku magac dheer dhegdheer oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya waxaa isna kursigiisa ku guulaystay yuusuf geelle ogaas goordhowna waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo gabadhii ugu horreysay oo ku guulaysata aqalka sare doorashada saddexda kursi ee dhiman ayaa lagu wadaa in goordhow ay iyana bilaabanto mas-uul sare oo ka socda maraykanka iyo dhiggiisa ruushka ayaa maanta ku kulmay dalka switzerland kuwaas oo isku dayaya inay dib u soo cusboonaysiiyaan dadaalkoodii ku aadanaa heshiiska nabadda ee siriya xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry iyo dhiggiisa ee ruushka serges lavrov ayaa isku dayay doona inay soo afjaraan toddobaadyo weeraro xoogan lagu hayay dhinaca waqooyi ee magaalada alebo ee dalka siriya halkaas oo ay diyaaradaha ruushka iyo kuwa siriya ay duqayman xoogan ka wadeen labrof ayaa si kastaba ha ahaatee jimcihii sheegay in aynan jirin filasho gaara oo ku aadan wareegga ugu dambeeya ee wadahadalladan diblomaasiyadeed waaxda cadaaladda ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in la xidhay saddex nin oo maraykan ah oo qorsheynayay in ay weeraraan masaajid iyo guryo ay degan yihiin qoysas soomaaliyeed oo ku nool magaalada garden city ee gobolka kansas ee dalkan maraykanka kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka tom bill ayaa xalay u sheegay warfidiyeenada in raggan oo kale ah cartis allen iyo gevin wright iyo weliba batrick stein la xidhay jimcihii islamarkaana lagu soo eedeeyey dhammaantood dembiyo la xidhiidha argagixisada gudaha tom bill ayaa sheegay in kooxdan xagjirka ah ay qorsheynayeen in ay dhigaan gawaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey afarta dhinac ee daar dheer oo ka kooban dhowr dhisme oo ay degan yihiin ilaa boqol laba iyo labaatan ruux oo soomaali ah warka ayaa intaasi ku daraya in qorshaha weerarka uu ahaa in la fuliyo sagaalka bisha noofembar ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka taas oo maalin uun ka dambaysa marka ay dhacayso doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka raggan ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin koox isku magacowday inay yihiin dagaalyahano ka tirsan diinta masiixiga taas oo xerilaalyuhu ku sifeeyey in ay yihiin koox wadata dhaqan xambaarsan nacayb iyo gacanka hadal musharaxa madaxweynenimo ee maraykanka hillary clinton ayaa china ugu hanjibtay arrimo la xiriira gantaalada difaaca iyo sheegashada badda koonfurta china sida ay shaacisay wikileaks hadalladan oo ay marwe clinton ka sheegtay wall street xilli ay khudbado qaasa u jeedinaysay ganacsatada bangiyada ayaa u muuqda kuwa iyaga oo aan la tafaftirin bannaanka u soo baxay inkastoo ay clinton aad iskaga ilaaliso marka ay ka hadlayso amuuraha arrimaha dibadda khudbad ay hillary clinton ka jeedisay labada kun iyo saddex iyo tobankii bangiga goldaman sacks ayay ku sheegtay in haddii ay kuuriyada waqooyi samaysato gantaalaha ridada dheer ee loo yaqaano plastic misaliska ay khatar ku ahayn uun bahwadaagta maraykanka ee bariga fog balse ay soo gaari karaan dalka maraykanka dhexdiisa clinton ayaa khudbadeeda ku sheegtay inay china ku wareejisay ku wareejinayso gantaallo iyo gaadiidka xambaara ay ku sugnaanayaan nawaaxiga dalkaasi waa uun laba mid ayay tiri in aan difaacno iyo in aan xadadno marka hore khudbad kale oo gooni ah ayay hillary clinton ku sharaxday sida ay ula hadashay madaxda china ee dhigeeda mar ay ka wada hadlayeen sheegashada china ee ku aadan baddan koonfurta china waxaana ay u sheegtay dhegaystayaasheeda inay ku tiri in ay baddaasi gebi ahaanba wada sheegan karin kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington laba gabdhood oo walaalaha ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen hoobiyayaal ay maleeshiyaadka al-shabaab xalay ku weerareen magaalada qoryooley ururka midooda afrika oo ciidamadoodu ay ku howlgalaan meel u dhow qoryooley ayaa cambaareeyey weerarkan haaruun macruuf ayaa qadka telefoonka ee magaalada qoryooley goordhoweed ku waraystay hooyada gabadhaasi waxaana ay ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ilmo yar yaroo gurigii ii joogeen guri qol aan ku jirnay qolkii ay ka baxeen qol ay damcaan inay alaab ku jirta kasoo baxsadaan cunug yaroo umulaysatay uur afar biloodna waa laheed cunuga lix bilood oo dhalnaa iidaa wedatay cunugii jamaacadii inay dhar usoo xirto xafaayad iyo dhar ay soo xirto hirtay guriga gashay gabar yaroo anigaan dhalo sagaal jira agooneen waalid jigsiga ay tiri iisoo qaad biya cunuga ugu qubeey iyo baaldi waa u qaaday ayagoo ay daba socdaan guriga markay galeen cunugii qubeeyeen xafaayadii dharkii ayda u xirayso oogii diiba ayaa yimid gabdhihii meeshay ku dhammaadeen cunugii adcanihii banaankaay yaalaan kelidii banaanka ay taallaa cunugina lix bilood jiraa gabadhii xaamilay aheed mid yarna sagaal jir waaye waa cunug yaroo agoonay aheed waa gartay imisaa dhimatay hadda waxaa iga dhimatay gabadha weyn oo uur afar bilood le cunug lix biloodna ii dhaaftay cunugina tabcaan waayo hadda isbitaal xamar loo wadaa hooyadiisa ku naf waaysi gabar kale agoon oo sagaal jir oo cunug yar caadinayso la jirtana gurigiia ku naf waaysi gabdhaha ma adigaa dhalay anaa dhalay isku aaba maaha ilmaha gabadha weyn khadiija cabdilaahi nuura la dhahaa midda yarna waxaa la dhahaa madiino ismaan cumar waa gartay waxaad ii sheegtaa goorta ay wax dhacayaan saacaddu imisay ahayd laba iyo tobankii oo toban dhimanay aheed laba iyo tobankii oo toban dhimanay aheed ilo laysku diyaarinaayo bacdulcashi eed macnaha maqrib salaad maqrib laysku diyaarinaayo aheed oon aagankana wildhacinsiidkimin laba iyo tobankii oo toban daqiiqa dhiman waa waa gartay marka imise hoobiyaa soo dhacday saddex hoobiyaa dhacday midka ugu horreeyay aniga midkaasaan maqlay dadka hadda waxay leeyihiin saddex waayo laba intay ku moodeen midka ugu horreeyay markaa maqlay ani waa miir doortoomay ilmeyga oo isjiifa gurigiio buska kacday markaa arkay caadiba maahan xaaladeyda waa qiyaasi waayo labadii kale meelay ku dhicen xataa moodi mana maqlin xaggee laakiin dadka saddex ay sheegayeen gabdhahaaga wax yar iiga sheeg xaaladooda waxay qaban jireen gabdhahaaga ii sheeg aniga deyda midda yar ilmo yar yaroo agoon aabahooda lix caruur oo ii dhaafay mid waa iga dhintee shan caruur ay ahaayeen agoonta afar shantii cunug a midda gabadha igu weyneed aniga waa ganacsataan ahay waa shaqaystaa ilma ii haysay midaan nin baa qabi talaalay noogu timid talaadidii noo imaad talaadidii afar beri ay nala joogtaa xaggee bay deganeeda ka timid xamaray deganeeda xamar marka way idin soo booqatay wayna soo booqatay ma afar maalmood ka hor ay timid talaadidii noo imaaday maba nala joogin waxay tiri waa idinsoo salaami marka hore labada maalmood intaa ku nasana xaaladda caadi maa inta obiyaa dhacayo oy amaa idiin wadaa may wax mana gaaraayo iska dhaafi ay tiri sideedu joog salaalay noogu timid oo manala joogin waa gartay hoobiyayaashu wax badan miyay ka dhacaan magaalada qoryooley waa ka dhacaan shalaya ugu yaree saddexa ka dhacday mararka qaar waa iska soo dhow dhacaan yaamahan caadi maaha xaaladda waa iska soo dhacaan mana noo digin haddayna dhihi lahayn magaaladii ha laga baxo shicibkii ha ka kaco nama dhihin qaar wax u jiro ma naqaano waxaa rabay inay di magaaladii dad islaam ay sheegaan muslimiin ay yihiin inay islaamka ugu digaan ay dhahaan mahadsida meesha ha ka baxdo manana dhihin waa gartay waa gartay marka n dhinacan dhinacyadan shabaabka iyo amisom ee hubka isku ridaya labada dhinacba may ridaan hubka mise dhinacunbaa rida labada dhinac mar dagaal oo weerar eh waa jiraa oo culimmada soo qaado ay soo weerarta laakiin waa habeen horaa ugu dambeysay waa ay soo weerareen wax badan waa isla dhaafsadaan laakiin dagaal casriga galabtii camal oo hoobiyahan weerar eh ma jiro hoobiyahan waxa waaye sarandoriya u dhacaa ayaga waa lagu tuura ayagana waa soo gamaan waa gartay waa gartay marka bal waxaad iiga sheekaysaa sideedaba nolosha iyo xaaladda amniga qoryoole waa sidee
xaalada qaryada hadda inta ka hore waa iska deganeeda muslimka laguma dhicin lama dhibaateynaynin inkastoo aysa dad oo admaraasha ay mowqif gooniya ay haysteen islaamkii ka maqnaa hadda waxaa timid in lees duqeeyo duqeyntan ka hor qaryooday dhib kuma qabin laakiin hadda xabadaha waaweyn oo duqeynta ah muslimiintii dhib ku qabaan taasina waxa ay ahayd hooyada laba gabdhood oo ku geeriyooday magaalada qoryooley kadib markii hoobiyaal lagu soo tuuray oo u warramaysay haaruun macruuf
galab wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan doorashada xubnaha aqalka sare ayaa laga ayaa laga soo dooranayaa maamulka galmudug waxaana xilligan ka socotaa doorashada aqalka sare ee golaha sare ee halkaasi iyada oo laf ilaa hadda kuraasi ugu horreeyey loo codeeyay aqalka sare oo ay ka mid yihiin xubnaha ku guulaystay abshir maxamed axmed oo ah mulkiilaha idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale jenaraal cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo cabdi axmed dhuxlo oo ku magac dheer dhegdheer iyo xubno kale haddaba warbixintan waxaa goordhaweyd gaalka ayaa nooga soo diray waryaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
saamiga xubnaha aqalka sare galmudug ay ka heshay dowladda federaalk ayaa ahaa siddeed xubnood ha yeeshee boos kasta waxaa u tartamayey laba xubnood waxaana codka oo qarsoodi ahaa ay baarlamaanka galmudug codka u qaadayeen xubnaha tartamaya abshir maxamed axmed oo ahaa xubintii ugu horreysay ee codka loo qaaday ayaa v o a uga waramaya dareenkiisa iyo sida uu ku soo baxay aada iyo aad aan u faraxsanahay in maantay aan fursad u helo inaan noqdo mudanihii aqalka sare ee ugu horreeyey la doortay maaragtay soomaaliya loo doortay doorashadana runtii waxay ahayd doorasho aada iyo aad u wanaagsan oo si jawi degan oo hufan ku dhacday mana ay kasoo qayb galeen xildhibaanadii maamulka dowlad goboleedka galmudug ay dhammaantood wada fadhiyeen taasoo runtii farxad gooniya maaragtay u ahayd annaga iyo maamulka oo run u arkayay in doorasha halkan ay ka dhacdo ayna noqdaan markii maamulkii dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee qabtay doorashada aqalka sare afartan iyo sideedka xildhibaan ee dowlad goboleedka galmudug ayaa kalsoonidoodii igu siiyey inaa inaan noqdo senator u noqdo maamulka galmudug cabdi xasan cawaala qaybdiid ayaa ka waramaya aqalka sare muhiimadda uu leeyahay iyo waxa uu soo kordhin karo runtii aqalka sare dowladda soomaaliyeed haddaa iska jirin muhiimad uu leeyahay labada isyanda aqalka marka muhiimad inuu leeyahay saasa u arkaysaa oo ah laba arrimooda mid qaran oo dowladda dhexa iyo midda dowlad goboleedka ay ka soo jeedaan senatarada labadaba wuxuu leeyahay waxtar shaqaqaysi intaba tartanka oo aada u adkaa ayaa markiiba waxaa loo kala codeynayay laba xubnood oo ku tartamaya hal boos waxaana qeybtii saddexaad ku baratamay cabdi axmed dhuxulow iyo luul maxamed sheekh cismaan waxaana konton iyo laba cod ku soo baxay cabdi axmed dhuxulow xubnaha aqalka sare ayaa ku cusub saaxada siyaasadda soomaaliya ha yeeshee abshir bukhaari ayaa qaba in wax badan uu ka bedeli doono hanaanka siyaasadda soomaaliya dabcan muhiimada oo uleedahay muhiimado fara badan ay uleedahay oo midda kooda ay tahay in dad ay kusoo biireen inay qeyb ka qaataan maaragta nabadeynta iyo dibadhiska iyo horumarinta deegaanka iyo maamul dowlad goboleedka ka jira midda kale in uu yahay aqalka sare baahi loo qabo baahida loo qabo ay kamid tahay in uu kaabo aqalka hoose ha noqoto inay check and balance isku sameeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan maarata sharci dejinta dalka marka muhiimad muhiimado fara badan ayuu leeyahay aqalka sare cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
welina halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta gaaray magaalada garowe ee caasimadda puntland kadib markii uu shalay booqday magaalada cadaada ee xarunta maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in madaxda puntland ay ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa dagaalka gaalkacyo warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray nuux muuse barsheeb
wafdiga ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo madaxda puntland oo u horkacayo madaxweyne cabdiweli gaas oo kulan ay saxaafadda dibadda ka joogtay ku yeeshay garoonka diyaaradaha xilli madaxweynaha puntland oo halkaasi ka dhoofayey ayaa labada dhinac waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa dagaalada soo noqnoqday ee magaalada gaalkacyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin inay joojiyaan dagaalka ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo maray cadaado uu kula soo kulmay maamulka galmudug isu arkay madaxdoodii meesha waxaana hadda ii sheegay inay kusoo wada hadleen jeediyeenna baaq nabadeed ee ku saabsan arrinta kasoo cusbanaatay gaalkacayo sidoo kale annagu haddaanahay xoog dowladda puntland mar walba waxaanu taageersannahay in dadka dariska ah ee ku wada noolaa nabadgelyo iyo horumar iyo midnimo soomaalinimo laga wada shaqeeyo dadkaasina ay ku wada noolaadaan dadku kala tegi mayaan kalena guuri mayaan marka waxaan soo jeedinaynaa dhanka kalena u jeedinaynaa annanaan ku baaqaynaa in xabadda la joojiyo in nabad laga shaqeeyo in horumarka magaalada iyo gobolka laga wada shaqeeyo si dhowna loo wada shaqeeyo oo nabadgelyadaas la horseedo runtiina juhdana la geliyo dadku arimaanta soomaaliya waxaa ka jirta dhib abaareed colaha hadda ugu darsantana ayana waxay noqonaysaa maaragtay dhibaato kale marka waxaan soo jeedinaynaa nabadgelyo iyo iyo xasilooni lagu soo dabaalo dalka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo dhinaciisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in socdaalkiisa uu la xiriiro joojinta dagaalka gaalkacyo dhanka galmudugna isla qaateen in la joojiyo colaadda arrinta ugu weynsan oo hadda degdega ii keento waa arrintii ka soo sugnaaday arrimahan gaalkacyo iyo amnigeeda xalay waxaan joogay magaalada cadaado iyo madaxweynaha ka mugda ayaan saaranay oo aan runtii isla meel wada dhignay in meesha nabad lagu soo dabaalo dadkan dad yeela dee wada degan weligoodna wada deganaanaya inay yihiin meelna aan loo kala guurin muddo loo baahan yahay dadkan inay nabad ku wada noolaadaan magaaladanna ay tahay magaalo qani ah soomaali u dhexaysa runtii magaalo noqon karta magaalooyinka ugu dhaqaala fiican dalka marka waxaan ku wada yani heshiinay in baaq nabadeed laga soo saaro si dhaqsaha xaajo loo wada xaajooda haddii la yidhaahdo markii madaxweynaha uu noo soo noqdo las arko insha allah kalsoonidii lasoo celiyo dabadeedna magaaladaas ay noqoto magaalo runtii yani fursaddii iyo dhaqaale ay abuur lahayd ummadda u abuur lahayd inay yeelato marka waan ku faraxsanahay waana wada hadalnay madaxweynaha puntland waana insha allah ayaguna waa ka go'an tahay in arrintan si nabad ah lagu soo dawaalo waana u mahad celinaya runtii safarka ra-iisul wasaare cumar uu ku yimid garoowe ayaa ku soo aadaya xilli puntland ay horey u shaacisay in dowladda federaalka ay qayb ka ahayd dagaalka gaalkacyo iyagoo garab siinaya maamulka galmudug saxaafadda arrintaasi mar ay wax ka weydiisay ra-iisul wasaare sharmaarke waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo sheegashada puntland nigo hadda ciidamo federaal iyo kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxa weye in nabad la sameeyo oo aan soo cabshiro colaadan muhiim waxaa dhulka inaan nabadan dhammaystirka heshiis laga gaaro dagaalada gaalkacyo ayaa lagu ballamay soo noqoshada madaxweynaha puntland oo safar ugu ambabaxay dalka imaaraadka nuux muuse birjeeb v o a garowe aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a warbixintaasna wuxuu nooga soo diray magaalada garoowe war goorroodna soo gadhaya wuxuu sheegayaa in doorashadii ka socotay aqalka baarlamaanka ee galmudug haatan lagu doortay gabadhii ugu horreysay ee ku guulaysata kursiga aqalka sare waxaana lagu magacaabaa zamzam daahir maxamuud ilaa hadda doorashadu waxay ka socotaa aqalka baarlamaanka ee galmudug waxaana wixii warare kasoo kordha aad ku maqli doontaan qaybaha iyaga dambeeya idaacadda haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ambaliyada ee heesaa falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa oo aan la soo jeedinayo
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan ismaaciil warqadda ugu horreysa hadda martima tihida ambal noo soo qabto waxay naga soo gaarta hooya xabiibo sheekh axmed iyo aabe sheekh cali cabdi maxamuud iyo faadumo sheekh xasan iyo waaeeda canab cabdi maxamuud iyo habreer fartuun sheekh cismaan iyo ayeeya arda sheekh axmed ciise xaaji iyo ayeeya xaliimo cali dable iyo cali dhuux cilmi maxamed iyo siciid xasan maxamed iyo baashe cali xaashi iyo cabdiqaadir siciid dhabancad mursal cali cabdi maxamuud cadar xuseen maxamed maxamuud iyo xadiye xirsi maxamuud iyo biyood nuur faarax iyo saamiye xasan garaad cabdirasaaq cabdulaahi xooshey iyo samsam cabdirasaaq cabdulaahi iyo abyan cabdirasaaq cabdulaahi kowthar maxamuud macalin maxamed cabdirasaaq cabdulaahi mustafa cabdirasaaq cabdulaahi siciid cabdirasaaq cabdulaahi anwar cabdirasaaq cabdulaahi qays cabdirasaaq cabdulaahi xuseen cabdirasaaq cabdulaahi iyo maxamuud cabdirasaaq cabdulaahi dhammaan waxay asxaabtaasi hambalyo aroos hawada u marinayaan lamaanaha waxay yidhaahdeen caruuskii caruusada profesor muxudiin cali cabdi iyo ditoreysa ayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid xaafada carafaad waxay leeyihiin isku waara ubad qeyrqaba kala hela aamiin ayaanu leenahay falastiin waxaan filaya dee ilaa saddex maalmood ayaa martida lagaga baxa laakiin imika waxaa tidhi maalintii ugu horreysay mar Ma dambe saddexa?
waan gartay waraaqda labaad haddaan soo qabto waa hambalyo meher wacan waxayna ka timi hooyo aamino biixi diiriye iyo caruurteeda hooyo burco hurre yaasiin iyo caruurteeda hooyo aamino hurre yaasiin iyo wiilkeeda khadare ismaaciil xuseen munaga xanuug iyo caruurteeda maxamed yuusuf cali iyo caruurtiisa juwariye ismaaciil xuseen iyo dhammaan reer biixi diiriye iyo caruurtooda waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan meherka cabdiqaadir gaaxnuug warhaye iyo kaltuun xirsi xasan oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa bishan tobnaad labiyo tobankeedii sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaanay eebe uga rajeynayaan gurigii lagu nasto ee lagu nagaado inuu eebe ka dhigo aamiin aamiin hay maadaama martinimada aad tiri waa laga booday bal heestaan kugu soo dhaweynayaa bal noo soo qaba heesta koobaad hees haddaad igu tiri inoo soo qabo waxaan inoo soo qabanaya dhallinyaradii dambe welibana xidigaha geeska ma dhaafayo haye nimcaan hilaac iyo heestii loogadii qalbiga libdhadii haddii aan fasiro leebka igu taagan loogada qalbiga saaran iyo liidku adiga weeyaan mana luhan qof aan kaa jeclahay oo looxa ku qoraayo ma tiri saas waa inoo aan dhegaysanna codka nimcaan hilaac
inkastoon isleeyahay ka saar liiska magacayga lafta dhabarka haysiyo jidhkiyo gabilaxaadkayga adiga ku lohmoosin wayn igu labanlaaban inkastoon isleeyahay ka saar liiska magacayga lafta dhabarka haysiyo jidhkiyo gabilaxaadkayga adiga ku lohmoosin wayn igu labanlaaban lagamana lanaan karo markuu kaaga luma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaha shayga dhibinaasa iyo laboonaag rabay wixii aayarka la geeya lagamana lanaan karo markuu kaaga luma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaha shayga dhibinaasa iyo laboonaag rabay wixii aayarka la geeya mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye waxaan filayaa heestaasi weli inaad madaxa la shiiruxayso waxay ka mid tahay weliba heesihii ugu dambeeyey uu fanaanku soo qaado warqadanna waa tahniyad dhalasho waxay naga soo gaartay cabdinuur cismaan cabdi iyo cali cismaan cabdi iyo xasan cismaan cabdi iyo maxamed cismaan cabdi iyo faadimo cismaan cabdi xaliimo cismaan cabdi maxamed cali cabdi cabdulaahi mukhtaar iyo xaawo mukhtaar nadiifo mukhtaar cabdirashiid mukhtaar aabe cismaan cabdi iyo hooye faadimo macalin iyo eedda aamine cabdi ay yidhaahdeen iyo abta cabdulaahi macalin cabdinaasir aadan madgaas loo yaqaano wadani abshir aadan maxamed oo loo yaqaano abshir dalmar dadkaasuu kala jooga qardho boosaaso hargeysa muqdisho burhakaba waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan aabe aadan cismaan cabdi iyo hooye zaynab cabdulaahi oo ay gabaray ugu dhalatay magaalada qardho puntland waxay leeyihiin soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaanu leenahay aamiin falastiin dee heesta hore loogadii qalbiguu nimcaan hilaacyido mar hadday magacaa wadato dee Hay.
loogadii loogadu meel walbay ku dheganaatayo qalbigan inay ku dhigto waa waa halkeeda waraaq aroos wacan ayaan hayaa waa khadare ismaaciil xuseen cabdixakiin ismaaciil xuseen xasan ismaaciil xuseen iyo caruurtiisa juweriya ismaaciil xuseen sabaax ismaaciil xuseen iyo caruurteeda munaga xnuug iyo caruurteeda ikraan bashiir cumar dhammaan dadkaasi oo dhammi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan meherka cabdiqaadir gaxnuug warhaye iyo kaltuun xirsi xasan oo arooskoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxayna bogobariyaan qoyskii jira nabadgala allow ka yeel aamiin aamiin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen salaan qaaliya ayaanu dhammaan shaqaalaha v o e da u soo gudbinaynaa gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa cumar axmed cokiye iyo sucaad cismaan siciid iyo maxamed nuur cabdi iyo saado shaah macaaneeye iyo subayr dayib maxamed iyo nasteexa muuse faarax iyo cabdijabaar idiris warsame rayaan cali boodbood iyo dhammaan ardayda wax ka baratay iskuulka weyn ee layidhaahda big ben private school of english oo ku yaala xaafadda balbala ee magaalada jabuuti waxay hambalyo kal iyo laaba hawada u marinayaan waxay yidhaahdeen inagoo xusayna maalinta macalinka adduunka macalinka iyaga qaaliga ah ee aan aadka u jecelnahay maxamed shariif maxamed nuur waxaana ilaah uga baryaynaa bay yidhaahdeen caafimaad qab iyo cimri dheer ismaaciil haye dhinacii heesaa bal falastiini markana adiga haddaan dhinacaaga usoo tuuro
adiga haddii aa aada fanaaniinta cusbeed aniga wax yaraan kuro aade haye haye haye haye waa codka macaan ee naxariistii jannaha ka waraabiya kinsi xaaji aadan waaw welibana anigu heesaa haddaad midiisu qaban lahayd halkuu nabarku caashaqa naafeeyey beri hore naxdilla in ha taaban waa naruuro sheekadu waa nasteexo eegmadu naf wax jecel soo noqo hee kolay kama nagaato niyaddayda ma ogtahay
ereebo lama reebin falastiinay codka macaan ee kinsi aan wada dhegaysan
Thank you.
laakiinse waxaa jecada erayo aada u saafiya oo welibana tilmaan sugan leh ayaa halkaas laga yidhi falastiin markaas heestaasi aanu intaasi ku dhaafno codka macaan ee banaxariisi janooha ka waraabiya kinsi xaaje aadan haye ismaaciil warqada xigta bal noo dhinaci soo waraaqa haddaan aadanigu waraaqa gaagaabanba maanta igu soo beegmaya falastiin assalaamu calaykum baa lagu bilaabay wacalaykum asalaam ayaan leenahay marka hore waan idin salaamaynaa ayaa la yidhi waan kaa qaadnay waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya dadka kale ah hooyo muumino cismaan dheere iyo aabe maxamuud cismaan dheere iyo foosiyo mahad xaaji siciid iyo aamino mahad xaaji siciid iyo siciid laambo baa layidhi siciid laambo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waxay hambalyo dhalasho halkan uga dirayaan faadimo mahad siciid iyo maxamed siciid jurum oo wiil ugu dhashay dubaay hambalyo ayaa layidhi ducaduna waa xaggiina falastiin baan u riixay ducadana soo barbaara ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ismaaciil warqado gaagaaban hadday kugu soo aadeen kuwaan laba galaasoo biyaha u baahan tahay haye warqadda waxay naga soo gaartay abshir aadan maxamed oo ku magac dheer abshir dalmar iyo cabdilatiif barre aadan iyo cabdinaasir wadani iyo mahad cabdulaahi cali iyo isxaaq cali xasan iyo xuseen aadan maxamuud aadan maxamed nuur iyo ismaaciil maxamed xuseen iyo aweys xasan ibraahim iyo maxamed nuur ibraahim alfanaan cumar shariif iyo maxamed cabdulaahi isxaaq iyo isxaaq ibraahim isxaaq rajalow iyo nuur cali isxaaq xuseen ibraahim xasan maxamed isaaq goldhow iyo cabdulaahi maxamed abuukar iyo mawliid cabdi aadan iyo ibraahim kusow alcadaala iyo cabdixafiid habi habi maxamed deeq barde asxaabtaasi oo aan qaarkood magacyadooda halkan kusoo koobi karin oo kala jooga bardaale gobolka baay xudur bakool marka shabeellaha hoose norway italy germany iyo south africa iyo soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed cadow cali weydow oo ku magac dheer maday iyo marwadiisa xaawo isxaaq abuukar oo ku magac dheer xaawo cadey oo ku aqal galay hotel jubba ee magaalada boosaaso waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay aamin ayaa noo sii raacinayaa dhinacii heesaa falastiin haddaynu aadno haatanna aan Ay- kuu daaya bal adna wax soo qabo haddaad markii hore soo qabatay kinsi xaajadan allahu naxariiste nimcaan hilaacna uu kasii horeeyey haatan horaan usii soconaya haye hiba nuura fanaanada qarni walbaa la aad yidhaahdaa iyo aad sanad walba ma muujiya jacaylka waan maldahayaa naftayda waan maaweelayaa maleegayaa arrinta waan murginayaa midhaha waan shareerayaa haddana waan micnaynayaa waa waa codkii hiba nuura
dhiigayga wuu ku milmayaa ku maaxayaa dhiigayga wuu ku milmayaa midigta waa anisaysana haddana meel fog buu jira midigta waa anisaysana haddana meel fog buu jira mahadhadaana qabe maalkiisu wayga jeda mahadhadaana qabe maalkiisu wayga jeda mililicaayshaydu way ku maqanto dhankiisa waan waan maan dhowraya ma muujiye jacaylka waan magdahayaa naftayda waan waan ismaaciil haye falastiinay haatana waraaqda gacanteeda ku jirta waxaa layidhi waa hambalyo aroos ugu horrayn waxaa halkan aan ka salaamayna ayaa layidhi shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waan idinka qaadnay ayaan leenahay marka xigta ayaa layidhi waxaan halkan tahniyad aroos hawada u marinaynaa annagoo kale ah hooyo bishaaro sheekh cabdi aabe axmed gacal culusow hooyo cabdiye cali faarax aabe axmed maxamuud aadan fardows axmed gacal saynab axmed gacal shukri axmed gacal raxmo axmed gacal leylo axmed gacal nawaal cali gacal nimco daahir gacal faadmo macalin muxyadiin iyo weliba xamdi axmed gacal fardowse xasan cabdi maxamed abu abukar ma'da yaxye cali faarax canab cabdi axmed suhayba maxamed badqas waxaan filayaa inay tahay wariyihii laanta afka soomaaliga ee b b c da cumar axmed gacal cabdi xamiid axmed gacal cali axmed gacal cabdiwahaab axmed gacal cabdiraxmaan axmed gacal cabdisamed axmed gacal abubakar axmed gacal adna axmed gacal maasha allah waa qoys aad u ballaadhan sidoo kale ifraax diiriye xuseen aadan axmed maxamuud cabdiweli axmed maxamuud samiir axmed maxamuud cumar axmed maxamuud farxiye axmed maxamuud rumaane axmed maxamuud nasre axmed maxamuud caashe axmed maxamuud warsame maxamed cali cabdinuur macalin cabdulaahi iyo jaamac cabdi yuusuf fartuun maxamed ibraahim sucdi yaasiin siciid iyo fatxi sheekh xasan falastiini dheerarka dee magacyada malaha laba koobiya ayaan u baahday inaan iskaga sii dejiye dhammaanteen bay waxay yidhaahdeen dadkan kor ku qoran haddaan nahay oo ku kala nool daafaha dunida waxaan tahniyad aroos hawada u maraynaynaa arooska iyo aroosadda oo kale ah maxamed axmed maxamuud joobe iyo raaqiya axmed gacal oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd bishan tobnaad toddobadeedii sanadkan laba kun iyo lix iyo toban warqadanna waxay naga soo gaartay aba ibraahim sheekh axmed siyaar iyo hooye faadumo sheekh siidow iyo habareer nuurto sheekh siidow iyo habareer xaawo sheekh siidow xaawo cali sheekh axmed siyaar iyo xalimo ibraahim sheekh axmed siyaar iyo seynab cali sheekh axmed siyaar iyo sahre cali sheekh axmed siyaar iyo caaisha cali sheekh axmed siyaar iyo khadiijo cali sheekh axmed siyaar iyo maxamed cali sheekh axmed siyaar iyo cali ibraahim sheekh axmed siyaar cabdulaahi cali sheekh axmed siyaar iyo yuusuf axmed ibraahim iyo zaynab maxamed ibraahim maxamed cabdishakuur cali dhammaan dadkaasi waxay tahniyad u dirayaan cabdishakuur cali sheekh axmed siyaar iyo dahabo maxamuud maxamed oo wiil ugu dhashay degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd bishan saddexdeedii wiilkaasi waxaa loo bixiyey axmed cabdishakuur cali waxay yidhaahdeen ducadina waa xaggeena axmed yare soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca ayaanu leenahay aamiin dhinacii heesaha
haye
hibanuuro haddaan soo qabtay bal markan xaggeed noo kicinaysaa adoo oo mane ku dhacay dhibicdu marbay kuu da'daa adoo oontiiba dhiga dheeftaada marbaad heshaa adoo dhalandhool ku jiray marbaad caashaq dheehataa dhawaaqa afkayga furan niyaddu wayga dhaboo hee waa codka macaane banaxariisi jannaha ka waraabiya bashiir ibraahim cabdi
adoo oo mani ku dhacay dhibicdu marbay ku dadaa adu socontiiba dhigay dheeftaadu marbaa tishaa adoo oo mani ku dhacay dhibicdu marbay ku dadaa adu socontiiba dhigay dheeftaadu marbaa tishaa adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa mawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabuo aaslo urun iyo dhaxalgalkeed ku dheex tilmaamaye dambahal gacalnimo israac waqtan kugu dhaygata ku dhiibatee jacayl akahaaga maxaanka firi dankaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu kuu dhashaa ado safar dhiban ku helay emana marbaa tashaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu kuu dhashaa ado safar dhiban ku helay emana marbaa tashaa adoo dhalan dhar ku jiray marbada cashaqee hataa dawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo adoo dhalan dhar ku jiray marbada cashaqee hataa dawaqa afkayga furan niyadu wayga dhabo miduu eebbahay dhammaan dhoor sanaanta asku uruxiyo dhaxalgalkeed kudheeh tilmaamay dambahal gacalnimo ifraax waqtan kugu dhaygtaa kudhiibatee jacay dhankaaga maxaan ka fili dhankaa dambahal gacalnimo ifraax waqtan kugu dhaygataa kudhiibatee jacay
kabanka ka war suu u guuxaay ismaaciil joogigaan xasuusta welibana meel dee degan oo barwaaqo ah oo yaa haa.
aanu intaasi ku dhaafno bal warqadda xigta noo soo qaba warqadda xigta dhankayga waa tahniyad aroos oo farxad leh halkan waxaa lagu soo bilaabay saraan sare ayaa layidhi naga hooya dhammaan saaxiibada v o a laanta afka soomaaliga waan kaa qaadnay ayaa layidhi gaar ahaan barnaamijka hambalyada heesaha ayaa si gaar ah salaanta loogu socodsiiyey si gaarana waan idinka sii qaadnay ayaa layidhi aan- aanu idinku jawaabaynaa dhambaalkan waxaa diraya dadka kale ah baa layidhi aabe maxamed cali xasan hooyo saynab xuseen aw cali cabdiraxmaan maxamed cali oo loo yaqaano malaay iyo caruurtiisa oo kale ah usaama asma hanad amal xasan iyo xuseen sidoo kale waxaa hambalyada diraya xaawo maxamed cali iyo caruurteeda oo kale ah maryama axmed nuur iyo ismaaciil cabdiqaadir maxamed cali oo loo yaqaano baaka iyo caruurtiisa oo kale ah maxamed laki iyo ayman cabdiqaadir iyo weliba xaaskiisa deeqa maxamed cali cabdikariim maxamed cali oo ku magac dheer isba iyo xaaskiisa sahraa axmed nuur iyo gabadhooda xamdi xiis kaltuun maxamed cali saygeeda iyo caruurteeda oo kale ah maxamed xuun iyo firdowsa iyo maryama iyo axmed saacid suxufiga abubakar baa layidhi maxamed cali iyo xaaskiisa maryama maxamed axmed suxufiga sulaymaan axmed raage maxamed amiin iyo weliba maryamo muuse boolow dhammaan dadkaasi oo kala jooga soomaaliya etoobiya jarmalka turkiga ingiriiska iyo sweden waxay hambalyo u dirayaan faraska iyo genyada farta iyo faraatiga lamaanaha gayaankood iska doortay waa macalin cali maxamed cali iyo gacaladiisa leyla maxamed cali magacyadu waxaad moodaa in isuba egyihiin oo meherkooda iyo aqal- galkooduba ka dhacay degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda nageyle ee magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd toddobadii bishii tobnaad laba kun iyo lix iyo toban ducadu waa xaggiina sanadka xaggana loo soo riixaya waxaan leenahay wiil iyo caano gabadh iyo caano noqda qoyskii barwaaqo iyo bashbash kala hela aamiin warqadanna waa hambalyo aroos waxay naga soo gaarta hooye bishaare cabdulaahi xasan iyo caruurteedii hooye canab cabdulaahi xasan iyo caruurteedii hooye muraayo cabdulaahi xasan iyo caruurteedii hooye foos cabdulaahi xasan iyo caruurteeda cabdulaahi xasan iyo caruurtiisa iyo maan cabdulaahi xasan iyo faadimo bilo jire fardowse xasan nuur iyo yurub axmed dubad iyo caruurteedii iyo axmed maxamed sheekh filibiin iyo hooye koos sahal iyo caruurteeda cibaado sheekh axmed iyo sahre qorano cumar iyo zaynab saxane iyo bashiir macalin qaliif kayd maxamed maxamuud iyo carab axmed maxamuud aamina cabdiweli maxamuud iyo caruurteeda iyo deeq cabdiweli maxamuud iyo caruurtiisa iyo cali cabdiweli maxamuud iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed weli maxamuud qanciye iyo xafse cabduqaadir axmed xilkas oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda albaraka degmadahoodan isku waara ayaanu leenahay waraaqda dhankayga ugu dambeysa haddaan soo qabto falastiiney waa tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya dad kale ah baa layidhi aabbo cali sheekh axmed siyaar iyo aabbo ibraahim sheekh axmed siyaar hooyo faadimo sheekh siidow habaryar nuurto sheekh siidow habaryar xaawo sheekh siidow xaawo cali sheekh axmed siyaar iyo xaliimo ibraahim sheekh axmed siyaar iyo seynab cali sheekh axmed siyaar sahro cali sheekh axmed siyaar iyo caaisha cali sheekh axmed siyaar khadiijo cali sheekh axmed siyaar maxamed cali sheekh axmed siyaar iyo cali ibraahim sheekh axmed siyaar cabdulaahi cali sheekh axmed siyaar yuusuf axmed ibraahim seynab axmed ibraahim maxamed cabdishakuur cali dhammaan dadkaas waxay tahniyad u dirayaan cabdishakuur cali sheekh axmed siyaar iyo dahabo maxamuud maxamed oo wiil ugu dhashay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii tobnaad ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka wiilkaas magaciisa waxaa loo bixiyey axmed cabdishakuur cali ducadana waa xaggiina ayaa layidhi falastiini soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin warqadana waxay naga soo gaarta hooye bishaare sheekh cabdiye aabe axmed gacal culisow iyo hooye cabdiye cali faarax iyo aabe axmed maxamuud aadan fardowse axmed gacal seynab axmed gacal shukri axmed gacal raaxe axmed gacal leyle axmed gacal nawaal cali gacal nimco daahir gacal faadimo macalin muxudiin xamdi axmed gacal fardowse xasan cabdi maxamed abuukar ma'da yaxye cali faarax canab cabdi axmed suheybe maxamed badqas cumar axmed gacal cabdixamiid axmed gacal cali axmed gacal cabdiwahaab axmed gacal cabdiraxmaan axmed gacal cabdisamed axmed gacal abuukar axmed gacal adna axmed gacal ifraax diiriye xuseen aadan axmed maxamuud cabdiweli axmed maxamuud samiire axmed maxamuud cumar axmed maxamuud farxiye axmed maxamuud rumaane axmed maxamuud nasre axmed maxamuud caashe axmed maxamuud warsame maxamed cali cabdinuur macalin cabdulaahi jaamac cabdi yuusuf fartuun maxamed ibraahim sucdi yaasiin siciid fadxi sheekh xasan dhammaan dadkaasi oo ku kala nool dunida dacaladeeda waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooskii aroosada kale ah maxamed axmed maxamuud joobe iyo raaqiya axmed gacal oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho markay taariikhdu ahayd toddobada bisha oktoobar ee sanadkan waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin gabagabadii baynu joognaa falastiinay barnaamijkeenna heestii ugu dambeysana waa codka fanaanka ee banaxariistii jannaha ka waraabiya maxamed suleymaan tubeec riyadii xalay baan rumaysto raaxaan mudo waan riyaaqo ila in raad gurasho ma lehe reebtee aniga rafaaday ismaaciilow laxankan waxayr dib kuugu celiya waxa uu leeyahay fanaanku rugti raaxada adduunyada adayra ka sare ku saarto aniga raran mooday raysaadi reebte aniga rafaade hadduu roob shubo raxmaanku ramaaska la raadsadaaye
eshcalaade inaan tuma ahayd muusigaana falastiiniga booska buuxiya laakiin codkayga laga garanaya inaanan xagga ahayn waa la kala gartay meesha codkaasi maxamed suleymaan tubeec wuxuu gabagabo yahay barnaamijka iyada hambalyada iyo heesaha waxaan idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad
Yeah. adduunyadu adigayda ka sare ku saartay Runtii raaxada adduunyadu adigayda ka sare ku saartay aniga dharan mooday raysaad ireegtay aniga aragmaday aniga dharan mooday raysaad ireegtay aniga aragmaday الدروب شبار احنا نخور ماسكة على الرصاصاي الدروب شبار احنا نخور ماسكة على الرصاصاي الدروب شبار احنا نخور ماسكة على الرصاصاي
hadduu roob shubarraxmaanku ramaaska la raadsadaa codka macaan ee maxamed saleebaan tubeec ilaahay codkii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye heestaa u dambaysay barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha waxaanu ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeeni galabnimo dhegaystayaal oo ay idiin daadihinayeen ismaaciil xuseen farjar iyo aniga oo jaamac buulo jaamacatan iyo idaacaddeena fiidnimana waxaanu leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
Thank you.